waxaad maqasheen wax badan war wasiirkii akoonkiisa shan milyanba haba ka laalaada horta wasiirka akoon ma leeyahay marka hore haddana ma ku jirtaa intaas midda kale lacagta intaas la eg dowladdu soo xisaabiyo guud ma leh soo hanti dhowro ma leh soo wasiir maaliyadeed ma leh soo cid kale ma leh oo hadduuba nin walba wasiir noqdoba shan haba uu meesha gashan karo oo ra-iisul wasaaraha muxuu qabanayaa taasna waxaan u malaynayaa inaad fahamsan tihiin xajka sida hadda la sheegay ra-isul wasaaraha uu ku dhawaaqood arkayseen lacagta soo hartay lacagtaa sagaalka malyan ku dhowdhow dad bay jeebkooda ku dhici jirtay mase maa maalin dhaweyd golaha wasiiradan u sheegay ra-isul wasaaraha uu xasuusan yahay war waxaan ku yidhi waxaad qaylinaya dad maahana sagaal milyan baa qaylinaysa ogaada sagaalkii milyan baa qaylinaysa waaw leh yaa naga aamusinay taas markaan ka gudbo mudane ra-iisul wasaare hadday jirto lacag qoloo-an ama wasaaraddu ay qabto ama wasiirka uu qabo waxaan codsanayaa hay-adaha ku shuqul kale beri subaxi inaanay la dhaafin ay soo afmeeraan la ogaado maxaa ka jira meesha soo dhawaada marxaban bikum hal sinti oo meel ka maqan ama qoloocotay waa la sheegi karaa nin baa ii yimid anigu aan ehel nahay wuxuu yidhi sanadkan xajka waa ka ribexdaa la leeyahay war ma jirtaan idhi moosaasaa haabaan idhi waxaad la mid tahay buu igu yidhi nin ciiddii isaga qaybinaya caro qaybi la yidhi oo haddana ka qaday caradan qaybi la yidhi haddana ka qaday baa tahay alxamdu lilaahi wixii tabarteena ahay oo aan adeegi karnay bay ahayd sida la sheegayna meeshay ka guurayaan annagaa kaga dambaynay wixii la qaban karayna lala qabtay kama aanan dhuuman mid ku duceeyo mid ku caayo mid kula taliya inta waa isugu jireen haddana waa u dulqaadan oo waa la joognay bixamdillahi tacaala